Wasiirka Wasaaradda Howlaha Guud dib u dhiska iyo guriyada maamulka Hirshabelle Mudane Maxamuud Xasan Bariise oo uu weheliyo guddoomiyaha gobolka Hiiraan Mudane Muuse Salaad Weheliye ayaa dhagax dhigay dhismaha saddex waddo muhiim ah oo dhex marta bartamaha magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan munaasabadda dhagax dhigga wadadan waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiye ku-xigeenka maaliyadda iyo siyaasadda gobolka Hiiraan mudane xasan ibraahim cabdulle maayarka magaalada beledweyne nadar tabax maalin guddoomiyaha degmada beledweyne mudane cumar cismaan calisow xogayaha dowladda hoose ee magaalada beledweyne mudane yaxye cabdiraxmaan iyo qeybaha kala duwan ee bulshada maxamuud xasan bariise wasiirka wasaaradda howlaha guud dib u dhiska iyo guriyada maamulka hirshabelle ayaa ka warbixiyey dhismaha saddexda waddo waxaannu maanta u joognaa inaan daah furno dhismaha saddex waddo oo laga hirgelinayo magaalada beledweyne saddexdaas waddo waxaa ka hirgelinayo mashruuc la yidhaahdo somaaliya arban resilance oo loo yaqaano nagaad waxaana ku guulaystay oo shaqadaas qabanaya saddex kambani oo kale ah staahil construction iyo bruud construction iyo adeegsan construction marka waxaan leennahay waa maalin weyn oo qiimo badan oo waa cusub oo u bariyay dadka reer beledweyne taasna waxaa lagu gaaray dadaalka iyo maxaa la yidhaahdaa dowladnimada iyo xasiloonnada siyaasadeed ee dowladda hirshabeelle iyo dowladda soomaaliya iyo maamulka degmada iyo dowladda hoose ay ka shaqeeyeen ayaa lagu gaaray waxaasna waxaa keenay dowladnimada saxda ah runtii waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaa dadka mashruucan ka soo shaqeeyey oo in muddo ah muddo ah soo qaatay oo safar dheer soo galay oo maanta safarkan aan halkan ku furayno maxaa la yidhahdaa laga soo shaqeeyo waqti lagu bixiyey b i u da iyo b c u da ee mashruucan waxaan leennahay waa mahadsantihiin sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa saddexda kambani oo kontraktarka ah waxaan leennahay shaqo qurux badan oo wanaagsan inaad qabatiin aan idinka doonaynaa markaa shaqadaas qabataan cidda ku guulaysata shaqa wanaagna waxaan u haynaa abaalmarin abaalmarintaas oo ah laba iyo labaatan kilomitir oo maxaa la yidhahdaa laga dhisaayo ruud infrastructure mashruuc loo yaqaano oo janta ilaa kalabeer ah ayaan ku abaalmarin doonnaa
gudoomiyaha gobolka hiiraan mudane muuse salaad weheliye maayarka magaalada beledweyne nadar tabax maalin iyo guddoomiyaha degmada beledweyne mudane cumar cismaan calasow ayaa sheegay dhismayaasha saddexda waddo mid faa'iido weyn u leh bulshada
runtii waxaan rabnaa inaan uga mahad celinno cid kasta oo kaalin ka geysatay maalmihii adkaay ee lasoo dhaafay iyo maraaxiishii kala duwaneed waxaan rabnaa sidoo kale inaan mahad celinno kambaniyaasha tartamay guulaystay fulina doona haddii alla idmo waxaan rabnaa inaan kambaniyaashaas kula dardaaranno inay shaqo qurux badan qabtaan inay u yacni u sida ugu wanaagsan u qabtaan annaguna haddii alla idmo waa kula xisaabtami doonnaa waa korjoogtay doonnaa si wax qurux badan ay u yimaadaan waxaan rabaa inaan sidaasi lamida bulshada reer beledweyne aan ugu baaqo in ay ka qayb qaataan kaalintooda ka geystaan contributionkooda ku darsadaan xilliga dhismaha wadooyinka ee beledweyne ay socdaan si ay u reebtaan wax qurux badan oo iyagu ay leeyihiin reer beledweyne saasaan leeyahay sidaasi lamida waxaan leeyahay cid kasta oo kaalintaas ka geysatay ayaguna inay halkii kasii wadaan ay sii joogtayaan guushu weli waa noo dhiman tahay wakhti dheerow laamigan dhismihii socon doontaa marka uu dhammaadana waxaa noogu xidi doona fayska labadaa noogu xidi doona haddii alla idmo aad iyo aadaa u mahadsantihiin waxaa ilaahay mahadiisa maanta inaad noo suurto gashay wakhti dheer ka bacdi inaan dhagax dhigno ama aan furno sagaalka kilomitir iyo inta yaroo ku jirto inuu ilaahay noo suurtogeliya maanta inaan bilowno oo ay maanta wixii ka dambeeyo aysan noqonin wax soo taagan ayaa ilaahay mahadiisa waxaan aada ugu faraxsanahay in gudoomiyaha gobolka hiiraan wasiirka howlaha guud iyo guryeynta gudoomiye ku-xigeenka heer gobol gudoomiyaha degmada kambaniyaashii dhammaantood ay diyaar aan u wadanahay in aan shaqadaas wakhtiga dheer aan soo wadnay maanta ay noqoto rasmigii saxda ahay oo maaragta bilowgii ahayd waxaan isleeyahay beri wixii ka dambeeyo hadduu ilaa yidhaahdo ama maanta wixii ka dambeeyo ciddii maaragtay ee ka habsaanto inay shaqadii toos u wadi weyso ayaday maaragtay mas-uuliyadeeda qaadanaysa laakiin waxaan rabnaa annaga waqti dheer iyo juhdi dheer iyo xilli adag waxaan ka soo shaqaynay inuu suurto galo maanta hawshan halkan aan dhammaanteen u wada taaganahay maanta farxad weyn ayay noo tahay inaan goobji ka noqono dhagaxdhigga saddexdii waddo ee ugu horreysay mashruuca wal bangiga uu maalgelinayo ee nagaad oo xaqiiqdii wakhti badan soo qaatay faysas badan iyo marxalado badan soo maray oo hadda aan joogno marxaladii dhagaxdhigga waxaan aad u mahadcelinayaa xaqiiqdii cidda allaal ciddii mashruucan ka soo shaqaysay oo xaqiiqdii wakhti badan la geliyey sababtoo ah maadaama mashruucan uu yahay mashruuc waxtar u lah lagana dhisi doono wadooyin wadooyin aad u qurux badan u muhiimsan waxaan leenahay insha allah kambaniyaasha saddexda ah oo maanta soo diyaargaroobay adeegoodana ay yaalaan halkan waxaan ku daarmeynaa insha allah inay wakhtiga ay haysaan iyo tayada ay aad insha allah ugu dadaali doonaan anagoo rajaynayna in wax badan oo dabagal ah haddii aan lahayd walbangi haddii aan lahayd maamulka iyo qof walbo ay fiirinayaan waxaan rajaynaynaa insha allah in muddadaas ay haystaan ay wakhtigooda ka faa'idaysan doonaan annagana insha allah ka maamul ahaan maanta farxad ayay noo tahay inaan goobjoog ka noqonno dhagaxdhiggan xaqiiqdii waddooyinkan wax badan ayaa la sugayay beledweyne muddo afar sano ka badan ayaa waddooyinkan waxay ku jireen brosees haddii aan lahayd assessment haddii aan lahayd u kuurgalid laakiin maanta insha allah waxaan joognaa marxaladii ugu dambeysay oo aydin dhagaxdhiga waxaan rajaynaynaa insha allah maalmo kadib inaan goobjoog ka noqon doono dhammaanteen xarig jarka waddooyinkan oo aad u qurux badan maamulka hirshabelle ayaa dadaal xoogan ku bixinaya hergelinta dhismaha waddooyinka laamiga ah waxayna door muhiim ah ka qaadanayaan horumarka gobolka iyo isu socodka bulshada